Guddoomiyaha degmada Ceelbarde Haadi Siraad Cumar ayaa xariga ka jara qaybta cusub ee umulinta iyo qalliinka hooyada ee isbitaalka degmada Ceelbarde taasoo dhowaan la hirgeliyey. Xarig jarka xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Ceelbarde, ururada dhaqaatiirta, ururada bulshada iyo marti sharaf kale. Maamulaha isbitaalka degmada Ceelbarde Daweeye Cabdulaahi Carte ayaa ka waramaya qaybtan cusub iyo muhiimadeeda.
qaybtii qaybtii waxaan xarag jaraynaa garanaysaa maternity-ga and theater operation-ka maternity and theater operation marka la dhaho waxay isugu jirtaa laba qaybood oo kale ah qaybta qalliinka oo magaranaysa hooyada lagu badbaadin lahaa oo seef maadarka ah iyo qaybtii hooyada markay normal delivery-ga ay dhalaysa sida caadiga ay u dhalayso ay ku dhali lahayd bay isugu dhex jirtaa haddii qalliimo kale iyo xanuuno kale oo dheeri ayagana ay imaadaan sidoo kale iyagana waa lagu operation-maya waa la- waa lagu qalayaa Guddoomiyaha degmada Ceelbarde Haadi Siraad Cumar oo xariga ka jaray xaruntan caafimaad iyo marti sharaftii kasoo qayb galay xarig jarkan ayaa soo dhaweeyay iyagoo ka mahadceliyay dhismaha xaruntan.
ee isbitaal weynaha waxaan ka dha- waxaan ka soo arag jirnay qaab waxaan ka soo arag jirnay ee, guri si moodhel oo casri ah loo dhisay ee, waa gurigii qalliinka ee, halkana waa isbitaalkii waa waa amsadkii sayd maxamed ood ogeydeen muddo inuu naga maqnaa ee, khayr allah siiye nin dhallinyaro oo magaalada ka mid ah gacanta ku hayo daawiye la yidhaahdo ee, isagana waa u mahad celinaynaa maadaama qalabkii oo xafidan ee, asaga guud ahaanba soomaali waad ogtoo nin nin- nin meeshuu gacanta ku hayo oo ee, hagaajiyo si fiican loogu yimidweeyo marka waxaan leenahay daaweeye waa mahadsan tahay isaga iyo odayaasha iyo community kala kala qayb qaatay hawshaaba oo guddoomiyaha degmada iyo tiimka odayaasha ee guurteeda ay ka mid yihiin aan laba qodob baan dhihi lahaa Een, waxaan xasuustaa afar sano ka hor markaan imaaday meeshan say u ekayd iyo maanta say u egtahay Ee, isbeddelkeeda ee, waa wax la yaab Ee, marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin laakiinse waxaa mahad leh ee, dowladda Een, arrinta nala fudisay Ee, ee, dhamal caafimaadka ha ahaado ee, iyo shaqadan badan ee aad haysaan Ee, halka mid aynu igu baraarujini hadalkaygan soo koobe Ee, u hoggaansama maamulka Xaruntan caafimaad ayaa dabooli doonta baahiyihii loo qabay qaybta hooyada iyo dhallaanka taasoo dhib badan ay ku haysay in ay helaan haweenka degmada Ceelbarde.